Waxaa hoos u dhac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo khudaarta suuqyada magaalada Baydhabo. Khudaartani hoos u dhaca ku yimid waxaa ka mid ah yaanyada, bocorka, bamiyada, iyo ansalaatada, waxaana sababay dalagyadii khudaarta oo soo wada go'ay, waxaana u sii dheer in khudaar badan laga keeno degmooyinka kale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay ayaa ka warramay hoos u dhaca ku yimid khudaarta la iibiyo. Hoos u dhaca ku yimid khudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada Baydhabo ayaa imaanaya xilli dhammaan dalagyadii ku beernaa dhul beereedka ay soo wada go'een.